Kitaabkii Nehemyah Nehemyah cutubka koowaad kanu waa hadalkii Nehemyah oo ahaa ina xakaliyah hadda intaan joogay Shushaan oo ah hoygii boqorka sannaddii labaatanaad bisheedii Kislee'u waxaa yimid Hanaanii oo walaalahayga midkood ahaa isaga iyo niman kale oo dalka Yahuudaha ka yimid oo markaasaan weydiiyey wax ku saabsan Yahuuddii baxsatay oo maxaabiistii ka haray iyo wax ku saabsan Yeruusaalem oo iyana waxay igu yidhaahdeen kuwii maxaabiista ka haray oo gobolkii jira waxay ku jiraan dhibaato weyn iyo ceeb oo derbigii Yeruusaalemna waa la dumiyey oordaheediina dab baa lagu gubay oo markaan ereyadaas maqlay ayaan meel fadhiistay oo ooyey oo intii ayaamo ah ayaan baroortay waanan soomay oo waxaan ku tukaday Ilaaha samada hortiisa oo idhi Rabbiyow Ilaaha samadow Ilaaha weyn oo laga cabsadow oo axdiga xajiya oo u naxariista kuwa isaga jecel oo amaradiisa xajiyow waan ku baryayaaye dhagahaagu ha maqleen indhahaagana fur inaad maqashid baryadaada anoo addoonkaaga ah wakhtigan habeen iyo maalinba waxaan ku baryayaa reer binu israa'iil oo addoommadaada ah anigoo qiraya dembiyadii aan aniga iyo reer binu israa'iil kugu dembaabnay haah aniga iyo reerka aabbahayba waannu dembaabnay oo si aad u xun ayaannu kula macaamiloonnay oo ma aanan xajin amarradii iyo qaynuunnadii iyo xukumadii aad ku amartay addoonkaagii muuse ahaa waan ku baryayaaye bal xusuuso ereygii aad ku amartay addoonkaagii muuse ahaa oo aad ku tidhi haddaad xadgudubtaan waxaan idinku kala dhex firdhin doonaa dadyowga laakiinse haddaad ii soo noqotaan oo aad amarradayda xajisaan oo aad yeeshaan inkastoo kuwiinna la tuuray ay joogaan meesha samada ugu fog halkaasaan ka soo ururin doonaa oo waxaan keeni doonaa meeshii aan u doortay inaan ka dhigo in magacaygu joogo haddaba kuwaannu waa addoommadaada iyo dadkaaga aad ku soo furtay xooggaagii iyo gacantaadii xoogga badnayd sayidow waan ku baryayaaye hadda dhagahaagu ha maqleen baryadayda anoo addoonkaaga ah iyo baryada addoommadaada ku farxa inay ka cabsadaan magacaaga waan ku baryayaaye maanta i guulee anoo addoonkaaga ah oo ka dhig inaan ninkan hortiisa naxariis ka helo anigu waxaan ahaa koobsidaha boqorka nexemyaah cutubka labaad bishii niisaan oo ahayd sannaddii labaatanaad oo boqor artaxshasta iyadoo kamri hor yaal isaga ayaan kamrigii qaaday anoo boqorkii siiyey hadda ka hor anigu boqorka hortiisa caloolxumo kuma joogi jirin oo boqorkii wuxuu igu yidhi war maxaa wejigaagu u murugaysan yahay adigoo aan bukayn tanu wax kale ma ahan waase tiiraanyo qalbiga ku jirta markaasaan aad u baqay oo waxaan boqorkii ku idhi boqorow weligaaba noolow bal maxaa wejigaygu la murugaysnaan waayey iyadoo magaalada ah meeshii awoowayaashay xabaalahoodu ahaayeen ay baabba' tahay oo irdaheediina dab lagu gubay markaasaa boqorkii wuxuu igu yidhi hadda maxaad iga baryaysaa kolkaasaan ilaaha samada baryey oo waxaan boqorkii ku idhi boqorow hadday ku farxiso oo haddaad raalli iga tahay anoo addoonkaaga ah waxaan doonayaa inaad ii dirtid dalka yahuudaah oo ay ku taal magaalada awoowayaashay xabaalahoodu yihiin inaan dhiso kolkaasaa boqorkii wuxuu igu yidhi iyadoo boqorraddiina agtiisa fadhiso socdaalkaagu tan iyo goormuu ahaanayaa goormaadta soo noqonaysaa markaasuu boqorku ku farxay inuu i diro oo waxaan u qabtay wakhti oo weliba waxaan boqorkii ku idhi boqorow haddaad raalli ka tahay hallay siiyo warqado aan u geeyo taliyayaasha webiga ka shisheeya si ay iigu oggolaadaan inaan dhex maro dalkooda ilaa aan gaaro dalka yahuudaah iyo warqad kaloo aan siiyo aasaaf oo ah kan dhowra dhirta boqorka si uu ii siiyo alwaax aan ku sameeya waxa haya saqafka irdaha qalcadda ee guriga u dhow iyo derbiga magaalada iyo guriga aan geli doono oo boqorkiina wuu ii wada oggolaaday sidii ay gacantii wanaagsaneed ee ilaahay ii saarnayd markaasaan u imi taliyayaashii webiga ka shisheeyey oo iyagii siiyey warqadihii boqorka oo weliba waxaa boqorku igu daray saraakiil ciidanka ka tirsan iyo fardooley oo sambalad oo ahaa reer xoron iyo addoonkii ahaa toobiyaah oo ahaa reer camoon markay maqleen inuu yimid nin doonaya wanaagga reer binu israa'iil ayay aad iyo aad u murugoodeen markaasaan yeruusalaam imid oo halkaasaan saddex maalmood iska joogay oo habeennimadii ayaan kacay anigoo ay dhowrni ila socdaan oo ninna uma aan sheegin waxa ilaahay qalbigayga geliyey inaan yeruusalaam u sameeyo oo neefna ilama jirin neefkii aan fuushanaa mooyaane oo habeennimo ayaan ka baxay iriddii dooxada oo ku tiil xagga ceelkii maska oo waxaan maray xagga iriddii digada waanan fiidhiyey derbiyadii yeruusalaam oo wada dunsanaa iyo irdaheedii dabka lagu gubay oo haddana waxaan tegey iriddii isha biyaha iyo xaggii balligii boqorka laakiinse neefkii aan fuushanaa meeluu maro ma jirin oo haddana waxaan habeennimo tegey xaggii durdurka oo derbigii baan fiidhiyey kolkaasaan dib u noqday oo magaaladii ka soo galay xaggii iriddii dooxada oo saasaan u soo noqday oo taliyayaashiina ma ay ogeyn meel aan tegey iyo wixii aan sameeyey toona oo weli waxba uma aan sheegin yahuuddii iyo wadaaddadii iyo kuwii gobta ahaa iyo taliyayaashii iyo intii kaloo shuqulka samaysay toona markaasaan ku idhi war waad aragtaan xaalka xun oo aan ku jirno iyo sida yeruusalaam u baaba'day iyo in irdaheedii dab lagu gubay haddaba kaalaya oo aan dhisno derbiga yeruusalaam si aynaan mar dambe u sii ceebaysnaan oo waxaan iyagii wax uga sheegay gacantii ilaahay oo korkayga ku wanaagsanayd iyo weliba ereyadii uu boqorku igula hadlay oo iyana waxay yidhaahdeen inakiciya aan dhisne sidaasay gacmahoodii shuqulkii wanaagsanaa ugu xoogeeyeen laakiinse sanbaled oo ahaa reer xoroon iyo addoonkii ahaa toobiyah oo ahaa reer camoon iyo geeshem oo ahaa carab markay taas maqleen ayay nagu qosleen oo na quursadeen oo waxay yidhaahdeen war waxaad samaynaysaan waa maxay ma boqorkaad ku caasiyoobaysaan markaasaan jawaabay oo ku idhi ilaah samadu wuuna liibaanin doonaa oo sidaas daraaddeed annagoo addoommadiisa ah waannu kici doonnaa wax baannu dhisi doonnaa laakiinse idinku yeruusalaam kuma lihidiin qayb ama xaq amase xusuustoona nexemyah cutubka saddexaad markaasaa eliyaashiib oo ahaa wadaadkii sare ayaa la kacay wadaaddadii walaalihiis ahaa oo waxay dhiseen iriddii idaha oo intay quduus ka dhigeen ayay albaabadeedii qotomiyeen oo waxay quduus ka dhigeen tan iyo munaaraddii mee'aah iyo ilaa munaaraddii xanaa'eel oo intii isaga ku xigtayna waxaa dhisay dadkii yaraxo oo intii iyaga ku xigtayna waxaa dhisay sakuur ina imri iriddii kalluunkana waxaa dhisay reer xasana ah oo waxay saareen alwaaxdii saqafka haysay wayna taageen albaabadeedii oo geliyeen handaraabadeedii iyo khataaradeedii oo intii iyaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey meremood ina uuriyah oo ahaa reer xaqoos oo intii iyaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey mushilaam ina beregyah oo ahaa ina meshay sabeel oo intii iyaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey saadoq ina bacanaa oo meeshii iyaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey reer teqooca laakiinse kuweedii gobta ahaa waxba kama qaban shuqulkii sayidkooda iriddii gabowdayna waxaa cusboonaysiiyey yaadaac oo ahaa ina faasay ah iyo meshulaam oo ahaa ina basadyaah oo waxay saareen alwaaxdii saqafka haysay wayna taageen albaabbadeedii oo geliyeen handaraabbadeedii iyo khataaradeedii oo meeshii iyaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey meeladyaah oo ahaa reer gebicoon iyo yaadoon oo ahaa reer maroonati iyo dadkii reer gebicoon iyo kuwii reer misfaah oo ku hoos jiray carshiga taliyaha webiga ka shisheeya oo meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey cuse'eel oo ahaa ina xarhayaah oo ka mid ahaa dahabtumayaashii oo meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey xananiyaah oo ka mid ahaa dawasameeyayaashii oo waxay yeruusalaam adkeeyeen tan iyo derbiga ballaaran oo meeshii iyaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey refaayaah oo ahaa ina xuur oo ahaa taliyihii degmada yeruusaleem barkiis oo meeshii iyaga ku xigtay oo ka soo hor jeeday gurigiisa waxaa cusboonaysiiyey yadacyaah oo ahaa ina xarumaaf meeshii isaga ku xigtayna waxaa dhisay xatuush oo ahaa ina xashabniyaah malkiyaah ina xaariim iyo xashuub ina faxad mo'aabna waxay cusboonaysiiyeen meel kale iyo munaaraddii fornooyinka oo meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey shaluum ina halooxeesh oo ahaa taliyihii degmada yeruusalaam barkiis isagii iyo gabdhihiisii iriddii dooxadana waxaa cusboonaysiiyey xanuun iyo dadkii saanoo'ax degganaa iyagu way dhiseen oo waxay qotomiyeen albaabadiidii oo geliyeen handaraabyadeedii iyo khataaradeedii oo waxay dhiseen kun dhundhun oo derbigii ah tan iyo iriddii digada iriddii digadana waxaa cusboonaysiiyey malkiyaah ina reekaab oo ahaa taliyihii degmada beyt hakereem wuu dhisay wuuna qotomiyey albaabbadeedii oo geliyey handaraabyadeedii iyo khataaradeedii iriddii isha biyaha ahna waxaa cusboonaysiiyey shaluum ina kaalxoseeh oo ahaa taliyihii degmada misfaah wuu dhisay oo deday oo wuxuu qotomiyey albaabbadeedii oo geliyey handaraabyadeedii iyo khataaradeedii oo derbigii warta shelex oo beerta boqorka u dhowaana wuu dhisay oo wuxuu gaarsiiyey tan iyo jaranjarada hoos uga degata magaalada daa'uud meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey nexemyaah ina casbuuq oo ahaa taliyihii degmada beytsuur barkiis oo isagu wuxuu dhisay tan iyo meesha ka soo hor jeeda xabaalihii daa'uud iyo tan iyo balligii la sameeyey iyo tan iyo gurigii ragga xoogga badan meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey reer laawi oo rexuum inabaani ka mid ahaa meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey xashabyaah oo ahaa taliyihii degmada qicilaah barkiis oo degmadiisa aawadiis ayuu u dhisay meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey walaalahood oo uu ka mid ahaa bawaay ina xeenaadaad oo ahaa taliyihii degmada qalicaah barkiis meel kale oo isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey ceesar ina yeshuuca oo ahaa taliyihii misfaah taas oo ahayd meel ka soo hor jeedda meesha loo fuulo maqsinka hubka oo ku ag yihin meeshuu derbigu ka leexdo meel kale oo isaga ku xigtayna waxaa dadaal ku cusboonaysiiyey baaruug ina sabay tan iyo leexashada derbiga iyo ilaa albaabkii guriga eliyashiib oo ahaa wadaadka sare meel kale oo isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey mareemood ina uuriya oo ahaa reer xaqoos tan iyo guriga eliyashiib albaabkiisa iyo ilaa guriga eliyashiib dabadiisa meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey wadaaddadii ahaa dadkii bannaanka meeshii iyaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey benyamin iyo xashuub taas oo ahayd meel guryahooda ka soo hor jeeday meeshii iyaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey casaryaah ina macaasiyaah oo ahaa reer cananiyaah taas oo ahayd gurigiisa dhinaciisa meel kale oo isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey binuwi inaxeenaadaad taas oo ka bilaabanaysay gurigii casaryaha ilaa meeshuu derbigu ka leexdo iyo tan iyo derbiga geeskiisii fallaal ina uusayna wuxuu cusboonaysiiyey meel leexashadii derbiga ka soo horjeedday iyo munaaraddii ka taagneed gurigii boqorka oo sare ee u dhowaa barxaddii waardiyayaasha oo meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey fedayaah ina farcoosh haddaba reerna tiiniim waxay degganaayeen coofel iyo tan iyo meel ka soo horjeedday iridda biyaha oo xagga bari iyo ilaa munaaraddii kor u taagnayd meel kale oo isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey reerta qooca taasoo ka soo horjeedday munaaraddii weyneed oo kor u taagneed iyo tan iyo derbigii coofel iriddii faraska korkeedana waxaa cusboonaysiiyey wadaaddadii oo mid walba wuxuu sameeyey meeshii gurigiisa ka soo horjeedday meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey saadoq ina iimeer taasoo ahayd meel gurigiisa ka soo horjeedday meel kale oo isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey shamacyaah ina shakaanyaah oo ahaa kii dhowri jiray iridda bari meel kale oo isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey xananiyaah ina shalemyaah iyo xanuun oo ahaa saalaaf wiilkiisii lixaad meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey meshulaam ina beregyaah taasoo ahayd meel qolkiisii ka soo horjeedday meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey malkiyah oo ahaa dahabtumayaasha midkood oo wuxuu dhisay tan iyo gurigii reer netaniim iyo beyac mushtariyadda oo ka soo horjeedday iridda mifqaad iyo ilaa meeshii geeska laga fuulo oo meeshii geeska laga fuulo iyo iriddii idaha intii u dhexaysayna waxaa cusboonaysiiyey dahabtumayaashii iyo beecmushtariyadii nexemyaa cutubka afaraad laakiinse markii sambalaad maqlay inaannu derbigii dhisaynay ayuu carooday oo aad u dhirfay oo yahuuddiina wuu ku majaajilooday markaasuu ka hor hadlay walaalihiis iyo ciidankii samaariya oo wuxuu yidhi war yahuuddan itaalka daran waxay samaynayaan waa maxay iyaga ma la daynayaa oo miyay alla baryayaan oo ma maalin bay hawshaas ku dhammaynayaan oo dhagxantii miyay ka soo noolaynayaan tuulmooyinkii waxyaalaha baabba'ay oo gubtay oo haddana toobiya oo ahaa reer camoon oo agtiisa taagnaa wuxuu yidhi waxa ay dhisayaan oo dhan xataa haddii dawacu fuusho way kala burburinaysaa derbigooda dhagxa ah ilaahayagow bal maqal waayo waa nala quursadaye caydooda dib ugu celi madaxooda oo iyaga u gacangeli daldhaca oo maxaabiis ahaan u kaxaysta oo xumaantoodana haddadin oo dembigoodana yaan hortaada laga tirtirin waayo kuwii wax dhisayey hortooda ayay kaaga xanaajiyeen haddaba derbigii waannu dhisnay oo derbigii oo dhan waa laysqabadsiiyey ilaa qotankiisii barkiis la gaarsiiyey waayo dadku waxay maanka ku hayeen inay shaqeeyaan laakiinse markii sambalaad iyo toobiyaah iyo kuwii carbeed iyo reer camoon iyo reer ashdood ay maqleen in derbiyadii yeruusaalem cusboonaysiintoodii ay hore u socotay iyo in la bilaabay in daldaloolladii la fureeyo ayay aad u caroodeen markaasay dhammaantood shirqool ku wada arrinsadeen inay soo kacaan oo yeruusaalem la diriraan iyo inay dhexdeeda qas ka ridaan laakiinse waxaannu barinnay ilaahyo oo iyaga aawadeed ayaannu yeelnay waardiyayaal naga ilaaliya habeen iyo maalinba markaasaa dadkii dalka yahuudaha waxay yidhaahdeen kuwa culeysyada qaada xooggoodii waa yaraaday oo waxaa jira waxyaalo dundumay oo badan sidaas daraaddeed derbiga ma dhisi karno oo cadaawayaashayadiina waxay yidhaahdeen iyagu ma ay ogaan doonaan mana ay arki doonaan jeeraan dhex tagno oo aan iyaga layno oo shuqulkana aan joojinno oo markii yahuuddii iyaga ag degganayd ay yimaadeen waxay toban jeer nagu yidhaahdeen idinku waa inaad meel walba nooga soo noqotaan haddaba sidaas daraaddeed meeshii ugu hoosaysay oo derbiga ka dambaysay oo meelaha bannaan ku yiil ayaan taagnay dadkii qoloqolo u safan oo wada haysta seefahoodii iyo waramahoodii iyo qaansooyinkoodiiba oo intaan wax fiiriyey ayaan kacay oo waxaan ku idhi kuwii gobta ahaa iyo taliyaashii iyo dadka intiisii kaleba iyaga ha ka cabsannina ee waxaad xusuusataan sayidka weyn oo laga cabsado oo waxaad u dirirtaan walaalihiin iyo wiilashiinna iyo gabdhihiinna iyo naagihiinna iyo guryihiinnaba haddaba markii cadaawayaashayadii ay maqleen inaannu taas ogaannay oo uu ilaah taladoodii kala riday ayaannu kulligayo ku noqonnay derbigii oo mid walba wuxuu qabtay shuqulkiisii oo intii markaas ka dambaysay midiidinnadaydii barkood shuqulkiibay sameeyeen oo barkoodii kalena waxay hayeen warmihii iyo gaashaammadii iyo qaansooyinkii iyo jubbado bir ah oo taliyaashii oo dhammuna way daba taagnaayeen dadkii dalka yuhuudaha oo dhan oo kuwii derbiga dhisayey iyo kuwii wax culis isi saarayba mid waliba gacmihiisa middood wuxuu ku sameeyey shuqulkii midda kale wuxuu ku haystay hubkiisii dagaalka oo kuwii wax dhisayeyna mid walba seeftiisu dhinaca ayay ugu xidhnayd oo sidaasayna wax u dhisayeen oo kii buunka yeedhin jirayna anigu i ag joogay oo waxaan ku idhi kuwii gobta ahaa iyo taliyaashii iyo dadka intiisii kaleba shuqulku waa weyn yahay wuuna ballaaran yahay annana derbiga dushiisa waannu ku kala firirsannahay oo midba midka kale wuu ka fog yahay meel alle meeshii aad ka maqashaan dhawaaqa buunka halkaas noogu soo urura waxaa inoo diriri doona ilaaheenna sidaasaannu shuqulkii u qabannay oo dadka barkiisna waxay warmaha haysteen markii waagu baryey iyo tan iyo jeeray xidiguhu muuqdeen oo sidaas oo kale isla markaas waxaan dadkii ku idhi mid kasta iyo midiidinkiisu ha ku soo hoydeen yerusalem si ay habeenkii waardiyayaal noogu noqdaan maalintiina ay u hawshoodaan haddaba sidaas daraaddeed aniga iyo walaalahay iyo midiidinadaydii iyo raggii waardiyaha ahaa oo ay daba socday toonna midkayana dharkiisii iskama furin oo mid kastaaba isagoo hubkiisii u xidhan yahay ayaa biyaha xaggooda tegey nexemyaah cutubka shanaad markaasaa waxaa dadkii iyo aafooyinkooda ka kacay qaylo weyn oo ay kaga cabanayeen walaalahooda yahuudaah oo waxaa jiray dad yidhi annaga iyo wiilashayada iyo gabdhahayagu waannu badannahay haddaba aan haruur helno si aannu u cunno oo ugu noolaanno oo weliba waxaa kaloo jiray qaar yidhi annagu waxaannu rahaamad u dhiibanaynaa beerahayaga iyo beerahayaga canabka ah iyo guryahayaga si aannu u helno haruur abaarta aawadeed oo waxaa kaloo jira kuwo yidhi gabarradii uu boqorku ka doonayey beerahayagii iyo beerahayagii canabka ahaa ayaannu lacag u amaahannay haddaba jidhkayagu waa sida jidhka walaalahayo oo carruurtayaduna waa sida carruurtooda oo kale oo bal eeg wiilashayadii iyo gabdhahayagii ayaannu u bixinaynaa inay addoommo noqdaan oo gabdhahayagii qaarkood mar horaa la addoonsaday oo annana ma lihin itaal aan wax kaga tarno waayo dad kalaa wada haysta beerahayagii iyo beerahayagii canabka ahaa oo dhan oo anna aad baan u carooday markii aan maqla qayladoodii iyo erayadan markaasaan isla arrinsaday waanan la diriray kuwii gobta ahaa iyo taliyaashii oo waxaan ku idhi idinka mid walba wuxuu walaalkiis ka qaataa korsocod oo anigu waxaan qabtay shir weyn oo iyaga ka gees ah oo waxaan ku idhi innagu walaalaheennii yahuudda ahaa oo quruumaha laga iibiyey waan soo furannay intii aan awoodnay oo dhan haddaba idinku ma waxaad doonaysaan inaad walaalihiin iibisaan oo ma annagaana laga iibinayaa markaasay shib iska yidhaahdeen oo eray ay ku hadlaan way garan waayeen oo weliba waxaan idhi war waxaad samaysaan ma wanaagsana soo waajib idinkuma aha inaad ku socotaan ka cabsashada ilaaheenna cayda quruumaha cadaawayaasheenna ah aawadeed oo sidaasoo kale aniga iyo walaalahay iyo mediidinadayda lacag iyo haruur baan korsocod ku amaahinnaa waan idin baryayaaye aan iska dayno korsocodkan haddaba waxaan idinka baryayaa inaad maantadan u celisaan beerahoodii iyo beerahoodii canabka ahaa iyo beerahoodii saytuunka ahaa iyo guryahoodii oo lacagtii iyo haruurkii iyo kamrigii iyo saliiddii aad korsocodka uga qaadateenna boqolkii meelood meel u celiya markaasay yidhaahdeen waxoodii waan u celinaynaa oo wax dambena weyddiisan mayno innaba waxaannu yeelaynaa sidaad tidhaahdo markaasaan u yeedhay wadaaddadii oo waxaan ku dhaariyey inay ballankan siduu yahay oofiyaan markaasaan maradii dhabtayda hurgufay oo waxaan idhi ilaahay sidaas ha uga hurgufa gurigiisa iyo hawshiisa nin alla ninkii aan oofin ballankan sidaas oo kale isaga ha loo hurgufo oo ha loo mariyo markaasaa ururkii oo dhamm waxay yidhaahdeen aamiin rabbigana way ammaaneen oo dadkiina way sameeyeen sidii ballankaasu ahaa oo weliba tan iyo waagii la ii doortay inaan taliyo u ahaado dalka yahuudaah waagaasoo ahaa boqorkii artaxshasta sannaddiisii labaatanaad ilaa tan iyo sannaddiisii laba iyo soddonaad inta u dhex leh intaasoo ahayd laba iyo toban sannadood aniga iyo walaalahay midna ma cunin cuntadii taliyaha laakiinse taliyayaashii hore oo iga sii horreeyey dadka culays bay ku hayeen oo waxay ka qaadan jireen cunto iyo kamri iyo weliba afartan sheqel oo lacag ah oo xataa madiidinadoodu dadka way xukumi jireen laakiinse anigu saas ma aan yeelin maxaa yeele waxaan ka cabsadaa ilaah oo weliba waxaan hore u sii waday shuqulkii derbigan oo annagu waxba dhul ma aannu iibsan oo madiidanadaydii oo dhammuna halkaasay shuqulka aawadees ku soo wada urureen oo weliba waxaa miiskayga wax ka cuni jira boqol iyo konton nin oo ah yahuud iyo taliyayaal oo ayan ku jirin kuwii nooga yimid quruumihii hareerahayaga ku wareegsanaa haddaba maalintiiba waxaa naloo diyaarin jiray dibi iyo lix neef oo wanaagsan oo ido ah oo weliba waxaa la ii diyaarin jiray digaag oo tobankii maalmoodba mar baa naloo keeni jiray cayn kasta oo kamri ah oo weliba intaas oo dhan anigu marna ma weyddiisan cuntadii taliyaha maxaa yeele addoonnimada dadkan saarnayd aad bay u cuslayd ilaahayow wanaag igu xasuuso wixii aan dadkan u sameeyey oo dhan aawadiis nexemyaah cutubka lixaad haddaba markii sanbalaad iyo tobiyaah iyo gesheem kii carabka ahaa iyo cadaawayaashii kale loo sheegay inaan derbigii dhisay iyo inaan innaba daldalo lagu arag inkastoo wakhtigaas aanan weli qotomin albaabbadii irdaha ayay sanbalaad iyo geshem ii soo cidireen oo waxay yidhaahdeen kaalay oo aan ku wada kulanno tuulooyinka bannaanka oo noo ku yaal middood laakiinse waxay ku fekereen inay balaayo igu sameeyaan oo waxaan u diray wargeeyaal oo ku idhi waxaan samaynayaa shuqul weyn oo sidaas daraaddeed ma iman karo bal maxaa shuqulku u joogsanayaa markaan ka tago oo aan idiin imaado oo fartiin caynkaas ah ayay afar jeer ii soo direen oo anna isla sidii baan ugu jawaabay oo haddana isla sidaas oo kale sambalaad wuxuu markii shanaad ii soo diray midiidinkiisii oo gacanta ku sida warqad furan oo waxaa ku qornaa waxaa quruumaha dhexdooda laga sheegay gashmuuna uu leeyahay in adiga iyo yahuudduba aad ku tala jirtaan inaad fallaagowdaan oo waa taas daraaddeed waxaad derbiga u dhisaysaa oo sida waafaqsan erayadan la soo sheegay waxaad doonaysaa inaad boqor u ahaatid oo weliba waxaad dooratay nebiyo si ay wax kugu saabsan dadka yeruusalaam ugu wacdiyaan iyagoo leh dalka yahuudaha waxaa jooga boqor haddaba erayadan waxaa loo sheegi doonaa boqorka haddaba sidaas daraaddeed kaalay oo aan tashanne markaasaannu ciddira oo ku idhi waxaad leedahay oo kale halkan inaba laguma samayn laakiinse adiga qalbigaaga ka soo hindisay waayo dhammaantood waxay doonayeen inay nacabsiiyaan oo waxay is yidhaahdeen shuqulkay ka daali doonaan mana dhammayn doonaan laakiinse ilaahu xoog ii yeel markaasaan tegey gurigiis shamacyaah ina dalaayaah oo ahaa ina meheetaabeel oo xidhnaa oo wuxuu igu yidhi guriga rabbiga oo ah macbudka dhexdiisa aan ku kulanno oo aan xidhanno albaabada macbudka waayo iyagu waxay u imaan doonaan inay ku dilaan haa oo habeennimada ayay u soo imaan doonaan inay ku dilaan aniguse waxaan ku idhi nin anigoo kale ahu miyuu cararaa bal waa sakee kan aniga ila mid ah oo macbudka u geli lahaa inuu naftiisa ku badbaadiyo geli maayo markaasaan gartay inaan ilaah isaga soo dirin laakiinse hadal igagees ah ayuu ugu hadlay sidii nebi oo kale waayo waxaa soo kiraystay toobiyaah iyo sambalaad oo taas aawadeed baa isaga loo soo kiraystay inaan cabsado oo saas yeelo oo aan dembaabo iyo inay iyagu sabab u helaan war xun si ay iigu ceebeeyaan haddaba ilaahayow sida shuqulladoodu yihiin u xasuuso toobiyaah iyo sambalaad iyo weliba nebiyadii noocaadyaah iyo nebiyadii kale oo damcay inay cabsi geliyaan oo sidaasaa derbigii laba iyo konton maalmood loogu dhammeeyey bishii eluul maalinteedii shan iyo labaatanaad oo markii cadaawayaashayadii oo dhamma ay taas maqleen ayay kulli quruumihii hareeraha iyaga ku wareegsanaa oo dhammu wada cabsadeen oo aad bay u ceeboobeen waayo waxay garteen in shuqulkan laga sameeyey ilaahayaga xaggiisa oo weliba waagaas kuwii gobta ahaa oo dalka yahuudaah warqado badan bay u direen toobiyaah oo iyagana waxa u yimid warqadihii toobiyaah waayo dalka yahuudah waxaa joogay kuwo badan oo isaga u dhaartay maxaa yeelay isaga waxaa soddog u ahaa shekanyaah ina aarax oo wiilkiisii yoxoxanaahna wuxuu guursaday meshulaam ina bereegyaa gabadhiisii oo weliba waxay hortayda kaga hadleen faliimihii sii wanaagsanaa oo hadalkaygana isagay u sheegeen toobiyaahna warqadduu iigu soo diray inuu i cabsiiyo nexemyaah cutubka toddobaad haddaba markii derbigii la dhisay oo aan taagay albaabadii oo idhi dawryadii iyo kuwii gabyaaga ahaa iyo kuwii reer laawi la doortay ayaan yeruusaleem madax uga dhigay walaalkay xanaanihi iyo xanaaniyaah oo ahaa taliyihii qalcadda waayo wuxuu ahaa nin aamin ah oo cabsida ilaahna dad badan buu kaga horreeyey oo waxaan iyagii ku idhi jeer ay qoraxdu kululaato yaan la furin irdaha yeruusaleem oo intay waardiyaashu taagan yihiin albaabada ha la xidho oo idinku khataara dadka yeruusaleem degganna waardiyayaal ka doorta oo mid walba ha dhowra meel gurigiisa ka soo hor jeedda haddaba magaaladu way ballaarnayd weyna weyneed laakiinse dadku way ku yaraayeen oo guryihiinna ma ay dhisnayn markaasaa rabbigu wuxuu qalbigayga geliyey inaan soo wada ururiyo kuwii gobta ahaa iyo taliyayaashii iyo dadkii oo dhanba in abtariskooda la tiriyo oo waxaan helay buuggii uu ku qornaa abtiriskii kuwii markii hore yimid oo waxaan ka helay oo gudihiisa ku qornaa haddaba kuwan waa dadkii gobolka ee ka soo noqday maxaabiisnimadii oo ku jiray kuwii la kaxaystay oo nebukadnesar oo ahaa boqorkii baabilon u kaxaystay baabilon oo ku soo noqday yeruusaleem iyo dalkii yahuudaah mid walba magaaladiisii oo waxay la yimaadeen serubaabel yeshuuca nexemyaah casaryaah iyo racamyaah naxamaani mordekay bilshaan misfered bigwaay nexuum iyo bacanaah haddaba waa tan tiradii dadkii reer binu israa'iil reer farcoosh waxaa ka soo noqday laba kun iyo boqol iyo laba iyo toddobaatan reer shefadyaahna saddex boqol iyo laba iyo toddobaatan reer aaraxna lix boqol laba iyo konton reer fahad mo'aab oo ahaa reer yeshuuca iyo reer yo'aabna laba kun iyo siddeed boqol iyo siddeed iyo toban reer ceelaamna kun iyo laba boqol iyo afar iyo konton reer satuunna siddeed boqol iyo shan iyo afartan reer sakayna toddoba boqol iyo lixdan reer benuwiina lix boqol iyo siddeed iyo afartan reer bebeyna lix boqol iyo siddeed iyo labaatan reer casgaadna laba kun iyo saddex boqol iyo laba iyo labaatan reer addooniqaamna lix boqol iyo toddoba iyo lixdan reer bigweyna laba kun iyo toddoba iyo lixdan reer caadiina lix boqol iyo shan iyo konton reer ateer oo ahaa reer xisqiyahna siddeed iyo sagaashan reer xaashubna saddex boqol iyo siddeed iyo labaatan reer beyseyna saddex boqol iyo afar iyo labaatan reer xariifna boqol iyo laba iyo toban reer gabicoonna shan iyo sagaashan raggii reer beytlaxam iyo reer netofahna boqol iyo siddeed iyo siddeetan raggii reer canaatoodna boqol iyo siddeed iyo labaatan raggii reer beytasmaaweedna laba iyo afartan raggii reer qiryadyacarim iyo reer kafiiraah iyo reer bi'iroodna toddoba boqol iyo saddex iyo afartan raggii reer raamaah iyo reer gabacna lix boqol iyo kow iyo labaatan raggii reer migmasna boqol iyo laba iyo labaatan raggii reer beytel iyo reer aciina boqol iyo saddex iyo labaatan raggii reer nabena laba iyo konton reerkii ceelaamtii kalena kun iyo laba boqol iyo afar iyo konton reer haaribna saddex boqol iyo labaatan reer yerixoona saddex boqol iyo shan iyo afartan reer lood iyo reer xaadiid iyo reer oonaana toddoba boqol iyo kow iyo labaatan reer sanacaana saddex kun iyo sagaal boqol iyo soddon oo wadaadadiina waxay ahaayeen reer yadacyaah oo ahaa reer yashuuca oo ahaa sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatan reer emerna kun iyo laba iyo konton reer fashxuurna kun iyo laba boqol iyo toddoba iyo afartan reer xariibna kun iyo toddoba iyo toban kuwii reer laawina waxay ahaayeen reer yeshuuca kii reer kadmi'eel oo ahaa reer xodaawiyaah afar iyo toddobaatan oo nimankii gabyaaga ahaa oo reer aasaaf ahaana waxay ahaayeen boqol iyo siddeed iyo afartan oo kuwii irdaha dhowri jiray oo ahaa reer shaluum iyo reer aateer iyo reer tolmoon iyo reer caquub iyo reer xatiitaa iyo reer shobaai waxay isku ahaayeen boqol iyo siddeed iyo soddon oo reer natiiniimna waxay ahaayeen reer siixaa iyo reer xasuufaa iyo reer tabacood iyo reer kheyros iyo reer siicaa iyo reer faadoon iyo reer labaanaa iyo reer xagaabaah iyo reer shalmaay iyo reer xaanaan iyo reer gedel iyo reer gaxar iyo reer ra'aayaah iyo reer rasiin iyo reer naqoodaa iyo reer gasaam iyo reer cusaa iyo reer faaseax iyo reer beesey iyo reer mucniim iyo reer nafiishasiim iyo reer baquuq iyo reer xaquufaa iyo reer xarxuur iyo reer basliid iyo reer maxiidaa iyo reer xarshaa iyo reer barqoos iyo reer siseeraa iyo reer teemax iyo reer nasiyax iyo reer xatiifaa oo ilmihii addoommadii sulaymaanna waxay ahaayeen reer sotay iyo reer sofereed iyo reer fariidaa iyo reer yacalaa iyo reer darqoon iyo reer gedeel iyo reer shafadyaah iyo reer xatiil iyo reer fokaraad casabayiim iyo reer aamoon oo reer natiiniim oo dhan iyo ilmihii addoommadii sulaymaan waxay isku ahaayeen saddex boqol iyo laba iyo sagaashan oo kuwaanuna waxay ahaayeen kuwii ka tegey teel melex iyo teel xarshaa iyo keruub iyo aadoon iyo imeer laakiinse iyagu ma ay sheegi karin qabiilkoodii ama jilibkoodii iyo inay reer binu israa'iil ahaayeen iyo in kale toona oo reer dalaayaah iyo reer toobiyaah iyo reer naqoodaa waxay isku ahaayeen lix boqol iyo laba iyo afartan oo kuwii wadaadada ahaa waxay ahaayeen reer xabaadyaah iyo reer xaqoos iyo reer barsiley oo naag ka guursaday gaabdhaha galicaad oo iyaga lagu magacaabay kuwan waxay magacyadoodii ka doondooneen buuggii abtiriska laakiinse lagama helin sidaas aawadeed wadanimadii waa laga saaray sidii iyagoo nijaas ah oo taliyihii baa iyagii ku amray inaayan waxyaalaha uu quduusan wax ka cunin jeerwadaad uuriim iyo tumiim leh kaco oo ururka oo dhamm wuxuu giddigiis isku ahaa laba iyo afartan kun iyo saddex boqol iyo lixdan oo intaas waxaa gooni ka ahaa raggii addoommadooda ahaa iyo naagihii addoommadooda ahaa oo iyana waxay ahaayeen toddoba kun iyo saddex boqol iyo toddoba iyo soddon oo waxay lahaayeen laba boqol iyo shan iyo afartan oo ah rag iyo naago gebya fardahoodu waxay ahaayeen toddoba boqol iyo lix iyo soddon baqlahooduna laba boqol iyo shan iyo afartan geelooduna afar boqol iyo shan iyo soddon dameerahooduna lix kun iyo toddoba boqol iyo labaatan oo madaxdii qabiilooyinka qaarkood ayaa shuqulkii wax u bixiyey taliyuu wuxuu khasnadda siiyey kun dirham oo dahab ah iyo konton madiibadood iyo shan boqol iyo soddon khamiis oo ah dhar wadaadood oo madaxdii qabiilooyinka qaarkood ayaa khasnaddii shuqulka geliyey labaatan kun oo dirham oo dahab ah iyo laba kun iyo laba boqol oo mina oo lacag ah oo dadka intiisii kale wixii ay bixiyeen waxay ahaayeen labaatan kun oo dirham oo dahab ah iyo laba kun oo mina oo lacag ah iyo toddoba iyo lixdan khamiis oo ah dhar wadaadood haddaba wadaaddadii iyo kuwii reer laawi iyo iridhowrayadii iyo nimankii gabyaaga ahaa iyo dadkii qaarkiis iyo reer netaniim iyo reer binu israa'iil oo dhammu waxay degeen magaalooyinkoodii oo markii bishii toddobaad la gaaray reer binu israa'iil waxay joogeen magaalooyinkoodii nexemyaa cutubka siddeedaad oo dadkii oo dhammi iyagoo ah sidii nin keliya ayay dhammaanteed ku soo wada urureen meesha bannaan oo iridda biyaha ka horraysa oo karraanigii cisro ahaa ayay kula hadleen oo u sheegeen inuu keeno kitaabkii sharciga muuse oo rabbi uu ku amray reer binu israa'iil markaasaa wadaadkii cisraa sharcigii hor keenay ururkii ahaa rag iyo dumar iyo inaalla intii waxgarasho ku maqli kartay oo dhan oo waxayna ahayd bishii toddobaad maalinteedii koowaad oo isna wixii kitaabkii ku qornaa ayuu ku akhriyey meeshii bannaaneed oo iridda biyaha ka horraysay oo wuxuu akhriyey aroortii ilaa harkii wuxuuna ku hor akhriyey raggii iyo dumarkii iyo kuwii garan karayey oo dadkii oo dhammuna aad bay u dhegaysanayeen kitaabkii sharciga oo karraanigii cisraa ahaa wuxuu kor taagnaa meel sare oo alwaax laga sameeyey oo sababtaas aawadeed loo dhisay oo dhankiisa midigta waxaa taagnaa matidyaah iyo shemac iyo canaayaah iyo uuriyaah iyo xilqiyaah iyo macaasiyaah oo dhankiisa bidixdana waxaa taagnaa fedeeyaah iyo mishaa'eel iyo malkiyaah iyo xaashuum iyo xashbadanah iyo sakariyaah iyo meshulaam markaasaa cisraa kitaabkii furay iyadoo dadkii oo dhamm wada arkaan waayo wuu ka wada korreeyey dadka oo dhan oo markuu furay ayaa dadkii oo dhamm wada istaagay kolkaasaa cisraa ammaanay rabbiga ah ilaaha weyn oo dadkii oo dhammuna intay gacmaha kor u qaadeen ayay ku jawaabeen aamiin aamiin oo intay madaxa foorariyeen ayay rabbiga u sujuudeen oo wejiga dhulka saareen oo weliba waxaa kaloo dadkii sharciga garan siiyey yeshuuca iyo baanii iyo shareebyaah iyo yaamiin iyo caquub iyo shabatey iyo hodiyaah iyo macasiyaah iyo khalitaa iyo casaryaah iyo yoosabaad iyo xanaan iyo felayaah iyo kuwii reer laawi oo dadkiina meeshoodii ayay istaageen oo kitaabkii sharciga ilaah si bayaan ah ayaa loo akhriyey waana la micneeyey si dadku u garto waxa la akhriyey markaasaa nexemyaah oo taliyaha ahaa iyo wadaadkii cisraa oo karraaniga ahaa iyo kuwii reer laawi oo dadka wax bari jiray waxay dadkii oo dhan ku wada yidhaahdeen maanta waxay rabbiga ilaahiinna ah u tahay maalin quduus ah haddaba ha baroorannina hana ooyinna maxaa yeelay dadkii oo dhamm way wada ooyeen markay maqleen erayadii sharciga oo haddana wuxuu iyagu ku yidhi taga oo baruurta cuna oo wax macaan caba oo kii aan wax u diyaarsanayna qayb u dira waayo maanta waxay rabbigeenna u tahay maalin quduus ah ana murugoonnina waayo idinka waxaa xoog idiin ah farxadda rabbiga haddaba kuwii reer laawi ayaa dadkii oo dhan aamusiiyey oo waxay ku yidhaahdeen war maanta waa quduuse iska aamusa oo ha murugoonnina markaasay dadkii oo dhamm iska tageen inay wax cunaan oo wax cabaan oo ay qaybo diraan oo ay aad u farxaan maxaa yeelay waxay garteen ereyadii loo caddeeyey oo madaxdii qabiilooyinka dadka oo dhan iyo wadaaddadii iyo kuwii reer laawi ayaa maalintii labaad karaaniga cisraha ugu soo wada urureen inay ereyada sharciga aad u dhegaystaan oo waxaa sharcigii ku qornaa oo ay ka dhex heleen in rabbigu muuse ku amray in reer binu israa'iil ay waabab ka hoydaan inta lagu jiro iidda bisha toddobaad iyo inay iyaga waajib ku tahay inay kaga dhawaaqaan oo ka naadiyaan magaalooyinkooda oo dhan iyo xataa yerusalem gudaheeda oo ay yidhaahdaan buurta taga oo ka soo gura laamo saytuun ah iyo kuwa saytuun dibadeed ah iyo laamo ah geedo haddaas la yidhaahdo iyo laamo cawbaar ah iyo geedo waaweyn laamahood in laga sameeyo waabab sida qoran sidaas daraaddeed dadkii way baxeen oo laamihii keeneen oo waxay dhisteen waabab oo mid waliba wuxuu ka dhistay saqafka gurigiisa iyo barxadahooda iyo barxadihii guriga ilaah iyo meeshii bannaaneed oo iridda biyaha iyo meeshii bannaaneed oo iridda efraayiim oo kulli intii maxaabiisnimada ka soo noqotay ururkoodii oo dhamm waxay dhisteen waabab oo waxay degeen waababkii waayo reer binu israa'iil saas ma ay yeelin tan iyo wakhtigii yeshuuca inanuun iyo ilaa maalintaas oo ayaantaas waxaa jirta farxad aad u weyn oo maalintii ugu horraysay ilaa maalintii ugu dembaysay ayuu maalin kasta kitaabkii sharciga ilaah akhri jiray oo toddoba maalmood way iidayeen oo maalintii siddeedaadna waxaa jira shir iidda lagu dhammaynayey sida qaynuunka waafaqsanayd nexemyaah cutubka sagaalaad haddaba bisha afar iyo labaatankeedii ayaa reer binu israa'iil soo shireen iyagoo sooman oo dhar joonyad ah guntan oo ciid isku shubay markaasaa farcankii reer binu israa'iil waxay iska sooceen dad qalaad oo dhan oo intay istaageen ayay qirteen dembiyadoodii iyo xumaatooyinkii awooyaashood koolkaasay meeshoodii istaageen oo akhriyeen kitaabkii sharciga rabbiga ilaahooda ah intii maalin rubaceed ah oo haddana rubac kale ayay wax qirteen wayna u sujuudeen rabbiga ilaahooda ah markaasaa darajada reer laawi waxaa ku kor istaagay yeshuuca iyo banii iyo kadmi'eel iyo shebanyaah iyo bunii iyo sheerabyaah iyo banii iyo kenanii oo cod weyn ayay ugu qayshadeen rabbiga ilaahooda ah markaasaa kuwii reer laawi oo ahaa yeshuuca iyo kadmi'eel iyo banii iyo xashibnayeeh iyo sharebyaah iyo hoodiyaah iyo shebanyaah iyo fataxyaah waxay dadkii ku yidhaahdeen war istaaga oo rabbiga ilaahiinna ah ammaana weligiis iyo weligiis oo waxay yidhaahdeen magacaaga ammaanta badan halla ammaano kaasoo ka wada sarreeya kulli mahad iyo ammaan oo dhan adigaa rabbiga ah oo keligaabaa ah waxaad samaysay samada taasoo ah samada samooyinka iyo ciidankooda oo dhan iyo dhulka iyo waxa kor jooga oo dhan iyo badaha iyo waxa ku jira oo dhan dhammaantood adigaa sii nooleeya oo ciidanka samaduna adigay kuu sujuudaan adigaa ah rabbiga ilaaha ah oo abrahm doortay oo isaga kaa soo bixiyey uurtii reer kaldayin oo u bixiyey magaca ibraahim la yidhaahdo oo dabadeedna ogaaday in qalbigiisu hortaada aamin ku yahay oo isagii axdi kula dhigtay inaad isaga siinaysid dalka reer kancaan iyo reer xeed iyo reer amoor iyo reer feris iyo reer yabuus iyo reer girgaash xataa inaad dalkaas siinaysid farcankiisa oo ereyadaadiina waad oofisay maxaa yeelay xaq baad tahay adigu waxaad aragtay dhibkii awooyaashayo dalka masar ku qabeen waanaad maqashay qayladoodii ay badda cas agteeda ka qaysheen oo weliba fircoon iyo addoommadiisii oo dhan iyo kullii dadkii dalkiisa oo dhan waxaad tustay calaamooyin iyo yaabab waayo waad ogeed inay iyaga ku kibreen oo halkaas magac baad ku heshay siday maanta tahay oo iyagii hortood ayaad baddii kala qaybisay oo waxay mareen badda dhexdeedii oo dhul engegan bay ku socdeen oo kuwii iyaga eryanayeyna sidii dhagax biyo xoog badan lagu dhex riday ayaad moolka ugu tuurtay oo weliba maalintii waxaad ku hoggaamisay tiir daruur ah habeenkiina tiir dab ah si aad ugu iftiimiso jidkii ay marayeen waxaad weliba ku soo kor degtay buur sinaai oo iyagaad kala hadashay xagga samada oo waxaad siisay xukumo quman iyo sharciyaal xaq ah iyo qaynuunno wanaanaagsan iyo amarro oo waxaad ogeysiisay sabtidaada quduuska ah oo ku amartay amarro iyo qaynuunno iyo sharci aad ugu soo dhiibtay addoonkaagii muuse oo kibiis ay ku gaajo baxaan baad samada ka siisay biyo ay ku oombaxaanna dhagax baad uga soo daadisay oo waxaad ku amartay inay galaan oo hantiyaan dalkii aad ku dhaaratay inaad siinaysid laakiinse iyagii iyo awooyaashayaba way kibreen oo luquntay adkeeyeen oo amarradaadiina ma ay maqlin wayna diideen inay addeecaan kamana ay fiirsan yaababkaagii aad dhexdooda ku samaysay laakiinse luquntay adkeeyeen oo iyagoo caasi ah ayay sirkaal doorteen inay addoonnimadaadii ku noqdaan laakiinse adigu waxaad tahay ilaah diyaar u ah inuu wax cafiyo waxaana tahay nimco miiran oo waxaa kaa buuxda raxmad cadhow waad u gaabisaa naxariisna hodan baad ka tahay oo iyagiina ma aadan dayrin oo xataa markay samaysteen weel dahab la shubay ah oo ay isku yidhaahdeen kanu waa ilaahaagii kaa soo bixiyey dalkii masar oo ay aad kaaga dhirfiyeen dee weliba naxariistaada badan aawadeed iyagii kuma aadan dayrin cidladii maalinnimadii tiirkii daruurta ahaa kama uu tegin iyagii si uu jidka ugu hoggaamiyo oo tiirkii dabka ahaana habeennimadii kama uu tegin si uu iftiin ugu noqdo oo uu jidkii ay mari lahaayeen ugu muujiyo oo weliba waxaad siisay ruuxaagii wanaagsanaa inuu iyagii wax baro oo afkoodana kama aadan joojin maanadaadii biyo ay ka oon baxaanna waad siisay haa afartan sannadood ayaad iyaga cidlada ku xanaanaynaysay oo waxba uma aayan baahan dharkoodiina kama uusan duugoobin cagahoodiina ma aayan bararin oo weliba waxaad iyaga siisay oo saami ugu qaybisay boqortooyooyin iyo dadyow kale oo sidaasay u hantiyeen dalkii siixoon oo ahaa boqorkii xeshboon iyo dalkii coog oo ahaa boqorkii baashaan oo carruurtoodiina waxaad u badisay sida xiddigaha samada oo kale oo iyagii waxaad keentay dalkii aad awooyaashood ku tidhi iyagu waa inay galaan si ay u hantiyaan markaasay carruurtii dalkii galeen oo hantiyeen oo waxaad ka hoosaysiisay dadkii dalka degganaa oo ahaa reer kancaan waanaad gelisay gacmahoodii iyagii iyo boqoraddoodii iyo dadyowgii dalka degganaaba inay iyaga ku sameeyaan wax alla waxay doonayaan oo waxay qabsadeen magaalooyin dayr leh iyo dal barwaaqo leh oo waxay hantiyeen guryo ay ka buuxaan wax kasta oo wanaagsanu iyo berkedo qodan iyo beero canab ah iyo beero saytuun ah iyo geedo miro leh oo fara badan haddaba wax bay cuneen oo dhergeen wayna cayileen oo waxay ku farxeen wanaaggaaga weyn habase yeeshee way dhaga adkaadeen oo kaa caasiyoobeen sharcigaagiina gadaashooday ku tuureen oo waxay dileen nebiyadaadii iyaga kuu markhaati furay oo doonayay inay mar kale kuu soo celiyaan oo aad bay kaaga dhirfiyeen sidaas daraaddeed waxaad gacanta u gelisay cadaawayaashoodii oo iyana way dhibeen oo markii ay dhibtoodeen oo ay kuu qayshadeen samadaad ka maqashay oo naxariistaada badan aawadeed waxaad siisay badbaadshayaal cadaawayaashooda ka badbaadshay laakiin markay nasteen ayay wax shar ah hortaada ku sameeyeen oo sidaas daraaddeed waxaad u daysay gacantii cadaawayaashooda oo iyana way addoonsadeen iyagii ilowse markay kuu soo noqdeen oo ay kuu qayshadeen samadaad ka maqashay oo marar badan ayaad naxariistaada aawadeed ku samata bixisay oo aad ku markhaati furtay si aad mar kale sharcigaaga ugu soo celiso laakiinse way kugu kibreen oo amaradaadiina ma ay maqlin ilowse xukumaddaadii way ku dembaabeen kaasoo haddii nin sameeyo uu ku dhex noolaan lahaa oo intay kaa jeesteen ayay luqunta adkeeyeen wayna diideen inay maqlaan oo weliba sannado badan baad u dulqaadatay oo ruuxaaga ayaad ugu markhaati furtay adigoo nebiyadaadii ka dhex hadlaya laakiinse dheg uma ayan dhigin oo sidaas daraaddeed waxaad gelisay gacantii dadyowgii dalka degganaa habase yeeshee naxariistaada badan aawadeed dhammaantood ma aadan wada baabbi'in mana aadan dayrin maxaa yeele waxaad tahay ilaah raxmad iyo naxariis badan haddaba sidaas daraaddeed ilaahayaga weyn oo qaadirka ah oo laga cabsado oo xajiya axdiga iyo naxariistow dhibkan oo dhammu yuusan wax yar kula ekaan kaasoo ku soo kordegay annaga iyo boqorraddayadii iyo amiiradayadii iyo wadaaddadayadii iyo nebiyadayadii iyo awooyaashayadii iyo dadkaagii oo dhan tan iyo wakhtigii boqorraddii ashuur iyo ilaa maantadan la joogo si kastaba ha ahaatee xaq baad ku tahay waxa nagu dhacay oo dhan maxaa yeelay run baad ku socotay aniguse shar baannu samaynay oo boqorraddayadii iyo amiiradayadii iyo wadaaddadayadii iyo awooyaashayadii toona ma ay dhowrin sharcigaagii mana ay dhegaysan amarradaadii iyo markhaati furkaagii aad ugu marag furtay waayo boqortooyadoodii kuuguma ay adeegin wanaaggaagii weynaa oo aad siisay aawadiis iyo dalka ballaaran oo barwaaqaysan oo aad hortooda dhigtay aawadiis oo kamana ay soo noqon shuqulladoodii sharka ahaa bal eeg annagu maanta waxaannu nahay addoommo oo dalkii aad awoowayaashayo u siisay inay midhihiisa iyo wanaaggiisa cunaan bal eeg annagu dhexdiisaannu addoommo ku nahay oo bal eeg wuxuu midho badan u dhalaa boqorraddii aad korkayaga ka yeeshay dembigayaga aawadiis oo weliba waxay ugu taliyaan jidhkayaga iyo xoolahayagaba siday doonayaan oo annana cidhiiri weyn baannu ku jirnaa oo weliba waxaas oo dhan aawadood waxaannu kula dhiganaynaa axdi daacad ah waannuna qoraynaa oo waxaa shaabad ku dhammaynaya amiiradayada iyo kuwayaga reer laawi iyo wadaaddadayada nexemyaa cutubka tobanaad haddaba kuwii shaabad ku dhammeeyey waxay ahaayeen nexemyaah oo ahaa taliyaha oo ahaa ina xakalyaah iyo sidqiyaah iyo sareeyaah iyo casaryaah iyo yeremyaah iyo fashxuur iyo amaryaah iyo malkiyaah iyo xatuush iyo shabanyaah iyo maluug iyo xaarim iyo mereemood iyo cabedyaah iyo daanyeel iyo geniton iyo baaruug iyo meshulaam iyo abiyaah iyo miyaamiin iyo macasyaah iyo bilgaay iyo shamacyaah oo intaas waxay ahaayeen wadaaddadii oo kuwii reer laawina waxay ahaayeen yeshuuca in asaniyaah iyo binuwi oo ahaa reer xanaadaad iyo kadmi'eel iyo walaalahood oo ahaa shabanyaah iyo hoodiyaah iyo khalitaa iyo faleeyaah iyo xanaan iyo miikaa iyo raxoob iyo xashabyaah iyo sakuur iyo shareebyaah iyo shabanyaah iyo hoodiyaah iyo baanii iyo beniinuu oo madaxdii dadkuna waxay ahaayeen farcoosh iyo faxad mo'aab iyo ceelaam iyo satuu iyo baanii iyo bunii iyo casgaad iyo beebay iyo adooniyaah iyo bigwaay iyo caadiin iyo aateer iyo xisqiyaah iyo caasuur iyo hoodiyaah iyo xashuum iyo beesey iyo xaariif iyo canatood iyo noobay iyo magfiicaash iyo meshulaam iyo xeesiir iyo mashaysabeel iyo saadoq iyo yaduuca iyo faladyaah iyo xanaan iyo canaayaah iyo hosheeca iyo xanaanyaah iyo xashuub iyo xalooxeesh iyo filxaa iyo shoobeekh iyo rexuum iyo xashabnaah iyo macasayaah iyo axiyaah iyo xanaan iyo caanaan iyo maluug iyo xariim iyo bacnaah oo dadka intiisii kale oo dhan oo ahaa wadaaddadii iyo kuwii reer laawi iyo iridhowrayadii iyo kuwii gabyaaga ahaa iyo reer nataniim iyo kulli intii iska soocday dadyowgii dalka degganaa oo raacda sharcigii ilaah iyo naagahoodii iyo wiilashoodii iyo gabdhahoodii iyo mid kasta oo lahaa aqoon iyo waxgarasho waxay raaceen walaalahoodii goobtoodii ahaa oo waxay galeen dhaar habaar leh inay ku soconayaan sharciga ilaah oo loo soo dhiibay muuse oo ahaa addoonkii ilaah iyo inay dhowrayaan oo wada yeelayaan amarrada rabbiga ah sayidkeenna iyo xukumaddiisa iyo qaynuunnadiisa iyo inaynaan gabdhaheenna siinayn dadyowga dalka deggan oo aynaan gabdhahoodana wiilasheenna u guurinayn iyo haddii dadyowga dalka degganu ay maalinta sabtida keenaan waxyaalo iib ah iyo cunto uun inaynaan iibsanayn maalintii sabtida iyo maalin quduus ah toona iyo inaan sannadda toddobaad beeraha dayno oo qaan kasta saamaxno oo weliba waxaynu samaysannay amarro inagu xukumaya inaynu sannad kasta shaqal saddex daloolkiis u bixinayno adeegidda guriga ilaaheenna taasoo ah kibistii tusniinta iyo qurbaanka haruurka oo joogtada ah iyo qurbaanka la gubo oo joogtada ah iyo kan sabtiyada iyo kan bilaha cusub iyo kan iidaha la amray iyo kan waxyaalaha quduuska ah iyo qurbaannada dembiga si kafaara gud loogu sameeyo reer binu israa'iil iyo kulli waxa loo sameeya guriga ilaah oo dhan oo innagoo ah wadaaddada iyo kuwii reer laawi iyo dadkii kaleba saami baynu u ridannay qurbaanka qoryaha inaynu wakhtigii sannad kasta la amray qoryo gelinayno guriga ilaaheenna sida qolooyinkeennu yihiin si qoryaha loogu dul shido meesha allabariga ee rabbiga ilaaheenna ah siday taasu sharciga ugu qoran tahay iyo inaynu sannad kasta guriga rabbiga keenayno midhaha ugu horreeya dhulkeenna iyo midhaha ugu horreeya geedo cayn kasta ah iyo weliba curadka wiilasheenna iyo curadka xoolaheenna siday taasu sharciga ugu qoran tahay in curadka lo'deenna iyo idaheenna la keeno guriga ilaaheenna oo loo dhiibo wadaaddada ka dhex adeega guriga ilaaheenna iyo inaynu wadaaddada qolalka guriga ilaaheenna ugu keenayno inta ugu horraysa cajiinkeenna iyo qurbaannadeenna iyo midhaha geedo cayn kasta ah iyo kamriga iyo saliidda iyo inaynu waxa dhulkeenna ka baxa toban meelood meel ka siinayno kuwa reer laawi waayo reer laawi waxay meel tobnaadyada ka qaadan jireen beeraha magaalooyinkeenna oo dhan oo wadaadka oo ah reer haaruun wuxuu la joogi doonaa kuwa reer laawi markay meel tobnaadyada qaadayaan oo reer laawina meel tobnaadyada ay toban meelood meel ka sii bixiyaan waxay keeni doonaan guriga ilaaheenna ilaa qolalka ah guriga khasnadda waayo reer binu israa'iil iyo reer laawi waxay qurbaanka haruurka iyo kan kamriga iyo kan saliidda keeni doonaan qolalka ah meesha ay yaalliin weelasha meesha quduuska ah oo ay joogaan wadaaddada adeegga iyo iridowrayada iyo kuwa gabyaaga ah oo innaguna guriga ilaaheenna dayrin mayno nexemyaa cutubka toban iyo koowaad oo dadka amiiradiisii waxay degeen yerusalem oo dadka intiisii kalena waxay saami u riteen inay tobankii qofba mid ka soo bixiyaan inuu dego magaalada quduuska ah oo yerusalem oo sagaalka qof oo kalena ay degaan magaalooyinka kale oo dadkiina waxay u duceeyeen dadkii ikhtiyaarkooda isu bixiyey inay yerusalem degganaadaan haddaba kuwan waa madaxdii gobolka oo yerusalem degay laakiinse magaalooyinkii dalka yahuudaha mid waluba wuxuu degay meeshii hantidiisii ahayd oo ku tiil magaalooyinkoodii oo waxay ahaayeen reer binu israa'iil iyo wadaaddadii iyo kuwii reer laawi iyo reer natiniim iyo carruurtii addoommadii sulaymaan oo yerusalemna waxaa degay kuwo reer yahuudaha ah iyo kuwo reer binyamiin ah kuwii reer yahuudaha waxay ahaayeen cataayaah oo ahaa ina cuseeyaah ina sakariyaah ina amaryaah ina shafaadyaah ina mahaleleel oo ahaa reer feris iyo macasiyaah oo ahaa ina baaruug ina kaalxoseeh ina xasaayaah ina caadaayaah ina yoyaariib ina sakariyaah oo ahaa kii uu dhalay kii reer shiiloni raggii reer ferisi oo yeruusalaam degganaa oo dhamm waxay ahaayeen afar boqol iyo siddeed iyo lixdan nin oo xoog leh oo intaannuna waa kuwii reer benyamiin saluu oo ahaa ina mashulaam ina yooceed ina fedayaah ina qoolayaah ina macsiyaah ina lite'eel ina yashacyaah oo isaga dabadiisna waxaa jiray gabay iyo salay oo waxay ahaayeen sagaal boqol iyo siddeed iyo labaatan oo waxaa madax u ahaa yoo'eel oo ahaa ina sikri oo yahuudaah oo ahaa ina hasenu'ahna wuxuu ahaa kan labaad oo magaalada u taliya oo wadaaddadiina waxay ahaayeen yadacyaah oo ahaa ina yooyaariib iyo yaakiin iyo sareeyaah oo ahaa ina xilqiyaah ina meshulaam ina saadoq ina mereeyood ina axituub oo u talin jiray guriga ilaah iyo walaalahoodii ka shaqayn jiray guriga oo waxay ahaayeen siddeed boqol iyo laba iyo labaatan iyo caddayaah oo ahaa ina yeroxam ina faleliyah ina amsi ina sakariyah ina fashxuur ina malkiyaah iyo walaalihiis oo ahaa madaxdii qabiilooyinka oo waxay ahaayeen laba boqol iyo laba iyo afartan iyo camashaay oo ahaa ina casareel ina axsay ina mashalamood ina imeer iyo walaalahood oo ah rag xoog leh oo waxay ahaayeen boqol iyo siddeed iyo labaatan oo madaxooduna wuxuu ahaa sabdi'eel oo ahaa ina xagedoliim kuwii reer laawina waxay ahaayeen shamaciyaah oo ahaa ina xashuub ina casriqaam ina xashabyaa ina buni iyo shabbatay iyo yosabaad oo ka mid ahaa madaxdii reer laawi oo hawsha debadda oo guriga ilaah dusha ka ilaalin jiray iyo mataniyaah oo ahaa ina miikaa ina sabdi ina aasaaf oo ahaa madaxda mahadnaqidda tukashada iyo baqbuqyaah oo ahaa kan labaad walaalihiis dhexdooda iyo cabdaa oo ahaa ina shamuuca ina galaal ina yadutuun kuwii reer laawi oo dhan oo magaalada quduuska ah joogay waxay ahaayeen laba boqol iyo afar iyo siddeetan oo weliba irid dhowriyadii oo ahaa caquub iyo talmoon iyo walaalahood oo irdaha dhowri jiray waxay ahaayeen boqol iyo laba iyo toddobaatan oo intii ka hadhay reer binu israa'iil oo ahaa wadaaddadii iyo kuwii reer laawi waxay joogeen magaalooyinka dalka yahuudaha oo dhan oo mid walba wuxuu degganaa dhulkii uu dhaxalka u helay laakiinse kuwii reer netaniim waxay degeen coofeel oo waxaa reer netaniim madax u ahaa sayxaa iyo geshfaa oo kuwii reer laawi oo yeruusalaam joogayna waxaa madax u ahaa cusii oo ahaa ina bani ina xashabyaah ina matanyaah ina mika oo ka mid ahaa reer aasaf oo ahaa kuwii gabyaaga ahaa oo u talin jiray hawsha guriga ilaah waayo waxaa jiray amar iyaga ku saabsan oo boqorka ka yimid oo kuwii gabyaaga ahaa waxaa loo xukumay sooriye rukun ah siday maalin walba ugu baahnaayeen oo fataxyaah oo ahaa ina meshaysabeel oo ahaa reer seyrax ina yahuudaah boqorku wakiil uga ahaa wax alla wixii dadka xaalkiisa ku saabsan xagga tuulooyinkii iyo beerahooda qaar reer yahuudaha ah waxay degganaayeen qirya arbac iyo magaalooyinkeedii iyo diiboon iyo magaalooyinkoodii iyo yeqebseel iyo tuulooyinkeedii iyo yashuuca iyo molodaah iyo beytfeled iyo xasar shuucaal iyo bi'ir shebec iyo magaalooyinkeedii iyo siklaaq iyo mekonaah iyo magaalooyinkoodii iyo cayn rimoon iyo sorcaah iyo yermuud iyo sanoxaah iyo cabdulaam iyo tuulooyinkeedii iyo laakiish iyo beeraheedii iyo caseeqaah iyo magaalooyinkeedii sidaasay u degeen bi'ir shabec ilaa dooxadii xinoom oo reer benyamiinna waxay degeen inta laga bilaabo gebac iyo migmaash iyo cayaa iyo beytel iyo magaalooyinkeeda iyo canaatood iyo noob iyo cananyaah iyo xaasoor iyo ramaah iyo gitayiim iyo xaadiid iyo seboyiim iyo nabalaad iyo lood iyo ono oo ahay dooxadii kuwa sancada badan oo kuwii reer laawi oo reer yahuudaha ku dhex jiray qaybahoodii qaarkood ayaa ku darsamay reer benyamiin nexemyaah cutubka toban iyo labaad haddaba kuwaanu waa wadaaddadii iyo kuwii reer laawi oo soo raacay sarubabel oo ahaa ina salaatii'eel iyo yeshuuca serayaah iyo yeremyaah iyo cisraa iyo amaryaah iyo maluug iyo xatuush iyo shekaniyaah iyo raxuum iyo meremood iyo ido iyo genatoy iyo abiyaah iyo miyaamiin iyo macadyaah iyo bilgaah iyo shemacyaah iyo yoyaariib iyo yedacyaah iyo saluu iyo caamoq iyo xilqiyaah iyo yedacyaah intaas waxay ahaayeen madaxdii wadaaddada iyo walaalahoodii joogay wakhtigii yeshuuca oo weliba kuwii reer laawe waxay ahaayeen yeshuuca iyo benuwi iyo kadmi'eel iyo sherebyaah iyo yahuudaah iyo matanyaah oo madax u ahaa mahadnaqidda isaga iyo walaalihiisba oo weliba baqbuqyaah iyo cunii oo ahaa walaalahood waxay ku jireen gudaha oo iyagay ka soo hor jeedeen oo yeshuuca wuxuu dhalay yoqayiim yoqayiimna wuxuu dhalay eliyaashiib eliyaashiibna wuxuu dhalay yoyaadac yoyaadacna wuxuu dhalay yonataan yonataanna wuxuu dhalay yaduuca oo wakhtigii yoyaaqiim waxaa jira wadaaddo qabiilooyin madax u ahaa waxaa reer sereyaa u ahaa mereyaah reer yeremyaahna xananyaah reer cesraana meshulaam reer amaryaahna yoxaxanaan reer melikuuna yonataan reer shabanyaahna yuusuf reer xariibna cadnaa reer maraayoodna xilqay reer idoona sakariyaah reer genotona meshulaam reer abiyaahna sigrii reer minyamiina reer mucaadyaahna filtay reer bilgaahna shamuuca reer shemacyaahna yehoyanataan reer yorayiibna matanay reer yadacyaahna cusii reer salayna qalay reer camaqna ceeber reer xilqiyaahna xashabyaah reer yadacyaahna nitaa'eel oo kuwii reer laawi oo joogay wakhtigii eliyaashiib iyo yoyadaac iyo yoxanaan iyo yaduuca waxay ahaayeen madaxda qabiilooyinka oo la qoray waxaa kaloo la qoray wadaaddadii joogay ilaa boqornimadii dariyuus kii reer fariis ahaa kuwii reer laawi oo ahaa madaxdii qabiilooyinka waxaa lagu qoray kitaabkii taariikhda tan iyo wakhtigii yoxanaan oo ahaa ina eliyaashiib oo kuwii reer laawi madaxdu ahaa waxay ahaayeen xashabyaah iyo sheerabyaah iyo yeshuuca oo ahaa ina qadmi'eel iyo walaalahoodii iyaga ka soo hor jeeday inay ilaah ammaanaan oo ay u mahadnaqaan siduu amray daa'uud oo ahaa ninkii ilaah iyagoo iska soo hor jeeda oo matanyaah iyo baqbuqyaah iyo cobadyaah iyo meshulaam iyo talmoon iyo caquub waxay ahaayeen iridowrayadii dhowri jiray baqaaradii u dhowaa irdaha kuwaasu waxay joogeen wakhtigii yoyaakiim oo ahaa ina yeshuuca ina yosaadaaq iyo wakhtigii taliyihii nexemiya ahaa iyo wakhtigii wadaadkii cisraa karaaniga ahaa oo markii derbigii yeruusaleem gaar laga dhigay kuwii reer laawi mid kasta meeshiisii baa laga doondoonay in iyaga yeruusaleem la keeno si gaar kadhigidda farxad loogu sameeyo oo mahadnaqidda iyo gabay iyo suxuun laysku garaaco iyo shareerado iyo kartaaraba ilaah loogu ammaano oo kuwii gabyaaga ahaana waxay iska soo urursadeen bannaankii yeruusaleem ku wareegsanaa iyo tuulooyinkii reer natafaah iyo weliba beydgilgaal iyo beerihii gebac iyo caswameed waayo kuwii gabyaaga ahaa tuulooyin ayay ka dhisteen yeruusaleem hareeraheeda markaasaa wadaaddadii iyo kuwii reer laawi isdaahiriyeen oo waxay kaloo daahiriyeen dadkii iyo irdihii iyo derbigii kolkaasaan amiiradii dalka yahuudaah keenay derbiga dushiisa oo waxaan doortay laba kooxood oo waaweyn oo mahadnaqa oo kooxba raggeedu isdaba socdo midi waxay tagtay xagga midig derbiga dushiisa ee eridda digada oo waxaa iyagii daba galay hooshayacyah iyo amiiraddii dalka yahuudaah barkood iyo casaryaah iyo cisraa iyo meshulaam iyo yahuudaah iyo benyamiin iyo shemacyaah iyo yeremyaah iyo wiilashii wadaaddada qaarkood oo turumbooyin wata kuwaasoo ahaa sakaryaah oo ahaa ina yoonataan ina shemacyaah ina matanyaah ina miikayaah ina sakuur ina aasaaf iyo walaalihiis oo ahaa shamacyah iyo casareel iyo mililay iyo gililay iyo macaay iyo netanel iyo yahuudah iyo xanaanii iyagoo wata alaabtii muusikada oo daa'uud oo ahaa ninka ilaah oo iyaga waxaa u horreeyey karaanigii casraa oo xagga iriddii isha biyaha iyo hortoodii ku qumanayd ayay kor u fuuleen jaranjaradii magaalada daa'uud meesha derbiga laga fuulo oo ka korraysa gurigii daa'uud iyo ilaa iridda biyaha oo xagga bari ah oo kooxdii kale oo kuwa mahadda naqaa waxay u kaceen inay ka hor tagaan oo anna iyagaan daba socday aniga iyo dadkii barkiis waxaan u soconay derbiga korkiisa xagga ka sarraysa munaaradda fornooyinka iyo xataa tan iyo derbiga ballaaran iyo xagga ka sarraysa iridda efraayiim iyo iridda gabooday agteeda iyo iridda kalluunka iyo iridda munaaradda xanaaneel iyo munaaradda mee'aah iyo xataa iridda idaha oo waxay joogsadeen iriddii waardiyaha oo sidaasay u joogsadeen labadii kooxood oo kuwii mahadda ku naqi jiray gurigii ilaah iyo aniga iyo taliyayaashii barkood oo ila joogay iyo wadaaddadii ahaa elyakiim iyo macasiyaah iyo minyaamiin iyo mikiyaah iyo eliyaacenay iyo sakaryaah iyo xananiyaah oo wata turumbooyin iyo macasiyaah iyo shemicyaah iyo elcaasaar iyo cusii iyo yoxanaan iyo melkiyaah iyo ceelaam iyo ceesar oo kuwii gabyaaga ahaana cod dheer bay kula gabyeen yasraxyaah oo ahaa madaxdoodii oo maalintaas waxaa la bixiyey allabaryo badan oo waa la wada farxa waaye ilaah baa farxad weyn kaga farxiyey oo dumarkii iyo carruurtiina way farxeen sidaas daraaddeed yeruusaalem farxaddeedii waxaa laga maqlay meel fog oo maalintaas ayaa rag loo doortay inay u taliyaan qolalka qasnadaha iyo qurbaannada kor loo qaado iyo midhaha ugu horreeya iyo meeltobnaadyada si loogaga soo ururiyo beeraha magaalooyinka oo dhan qaybihii sharcigu u amray wadaaddada iyo kuwii reer laawi waayo dadka dalka yahuuda ah way ku faraxsanaayeen wadaaddadii iyo kuwii reer laawi oo adeegayey oo waxay dhowreen wixii ku saabsanaa u adeegidda ilaahood iyo wixii ku saabsanaa isdaahirinta oo kuwii gebyaaga ahaa iyo irdowryadiina saasoo kale yeeleen sidii uu amarkii daa'uud iyo wiilkiisii sulaymaan ahaa waayo waagii hore oo ahaa wakhtigii daa'uud iyo aasaaf waxaa jiri jiray nin madax u ahaa kuwii gabyaaga ahaa oo waxaa ilaah loogu gebyi jiray gabayo ammaan iyo mahadnaqid ah oo wakhtigii sarubbabel iyo wakhtigii nexemyaah reer binu israa'iil oo dhammu way wada bixin jireen qaybihii kuwii gabyaaga ahaa iyo kuwii ididdowrayadaba intii maalin kasta loo baahnaan jiray oo in bay gooni uga dhigeen reer laawi oo reer laawina in bay gooni uga dhigeen reer haaruun nexemyaa cutubka toban iyo saddexaad oo maalintaas ayay kitaabkii muuse akhriyeen iyadoo dadkii maqlayo oo waxaa laga helay oo ku qornay inaayan shirka ilaah weligood soo gelin mid reer camoon ah iyo mid reer mo'aab ah toona maxaa yeelay iyagu reer binu israa'iil kalama aayan hor imaan cunto iyo biyo toona laakiinse waxay u soo kiraysteen balcaam inuu habaaro aawadeed habase ahaatee ilaaheennu habaarkii wuxuu u beddelay duco oo waxay noqotay markay sharcigii maqleen inay reer binu israa'iil ka sooceen dadkii isku qasnaa oo dhan oo waxyaalahaas ka hor wadaadkii eliyaashiib oo loo doortay inuu madax u ahaado qolalka guriga ilaaheenna ayaa xidhiir la yeeshay toobiyaah oo wuxuu isagii u hagaajiyey qowlad weyn oo waagii hore la dhigi jiray qurbaannada haruurka iyo fooxa iyo weelasha iyo meeltobnaadyada haruurka iyo qamriga iyo saliidda oo mar lagu siin jiray kuwa reer laawi iyo kuwii gebyaaga ahaa iyo iridowryada iyo qurbaannadii kor loo qaadi jiray oo la siin jiray wadaaddada laakiinse waagaas oo dhan anigu yeruusaalem ma aanan joogin waayo sannaddii soddon iyo labaad oo boqorkii baabulan ee artaxshasta ahaa ayaa u tegay boqorka oo maalmo yar dabadood ayaan boqorka fasax weyddiistay markaasaan yeruusaalem imid oo waxaan gartay sharkii uu eliyaashiib u sameeyey toobiyaha markuu qowlad uga diyaarshay barxaddihii guriga ilaah haddaba taasu aad bay ii murugaysay sidaas daraaddeed qowladdii dibaddan uga wada tuuray alaabtii guriga toobiyah oo dhan markaasaan amar bixiyey oo qolalkii waan la nadiifiyey oo halkaasaan mar kale ku soo celiyey weelashii gurigii ilaah iyo qurbaannadii haruurka iyo fooxii oo haddana waxaan kaloo gartay inaan kuwii reer laawi qaybahoodii la siin oo sidaas daraaddeed kuwii reer laawi iyo kuwii gabyaaga ahaa oo shuqulka samayn jirayba way carareen oo mid waliba beertiisii buu tegey markaasaan taliyayaashii la diriiray oo waxaan ku idhi war maxaa guriga ilaah looga tegey kolkaasaan iyagii soo wada ururiyey oo meeshoodii ku celiyey markaasaa dadkii dalka yahuudaha oo dhamm waxay qolalkii khasnadaha soo geliyeen meeltobnaadyadii haruurka iyo kuwii khamriga iyo kuwii saliiddaba oo qolalkii khasnadaha waxaan madax uga dhigay khasnajiyo oo waxay ahaayeen wadaadkii shelemyaah ahaa iyo karaanigii saadoq ahaa oo reer laawina waxaa kaga jiray fedayaah oo waxaa ku xigay xanaan inasakuur oo ahaa ina matanya waayo waxaa lagu tiriyey inay aamin yihiin oo shaqadooduna waxay ahayd inay walaalahood wax u qaybiyaan ilaahayow haddaba bal taas daraaddeed ii xasuuso oo ha tirtirin faliimahaygii wanaagsanaa oo aan u qabtay gurigaaga iyo waxyaalihii la dhowri lahaa oo waagaas waxaan dalka yahuudaha ku arkay kuwa maalinta sabtiga macasarada canabka ku tumanaya oo xirmooyin soo ururinaya oo dameero raraya iyo weliba qamri iyo canab iyo berde iyo rar cayn kasta ah oo yeruusalaam la soo gelinaya maalinta sabtida oo anna iyagii waan uga digay maalintii ay cuntada iibiyeen oo halkaas waxaa kaloo degganaa dad reer turoos ah oo keeni jiray kalluun iyo alaab cayn kasta ah oo maalinta ayay ka iibin jireen dadka dalka yahuudaha iyo yeruusalaam gudaheeda markaasaan la diriray kuwii goobta ahaa oo dalka yahuudaha waxaan ku idhi war waa maxay waxaan sharka ah oo aad samaysaan oo aad ku nijaasaysaan maalinta sabtida ah war sow awoowayaashiin saasoo kale ma yeelin sow ilaah balaayadan oo dhan taas aawadeed inooguma soo dejin innaga iyo magaaladaba oo weliba markaad sabtida nijaasaysaan waxaad reer binu israa'iil ku soo dejisaan caro kale oo badan oo sabtida ka hor markii irdihii yeruusalaam soo madoobaanayeen ayaan amray in albaabada la xidho oo waxaan kaloo amray inaan la furin jeeray sabtidu dhammaato oo qaar madiidinadaydii ah ayaan irdihii waardiyo uga dhigay inaan maalinta sabtida waxba rar la soo gelin haddaba beec mushtarayaashii iyo kuwii alaab cayn kasta iibin jiray mar iyo laba ayay yeruusalaam dabadeeda u hoydeen markaasaan iyagii u digay oo ku idhi war maxaad derbiga hareerihiisa ugu hoyataan haddaad mar dambe saas yeeshaan gacan baan idiin saarayaa oo ayaantaas kadib mar dambe ma ay imaan maalin sabti ah oo waxaan kuwii reer laawi ku amray inay isdaahiriyaan iyo inay yimaadaan oo irdaha dhowraan si ay quduus uga dhigaan maalinta sabtida ilaahayow taas aawadeedna ii xusuuso oo iigu tur siday weynaanta naxariistaadu tahay oo waagaas waxaan kaloo arkay yahuuddii oo guursatay naago ah reer ashdood iyo reer camoon iyo reer mo'aab oo carruurtoodii barkoodna waxay ku hadli jireen afkii reer ashdood oo afkii yahuudahna kuma ay hadli karin laakiinse waxay ku hadli jireen sidii afkii dadyow kasta oo anna iyagii waan la diriray waanan caayay oo qaarkoodna waan dilay oo timahoodiina waan ka rifay waanan ku dhaarshay ilaah oo ku idhi waa inaadnan gabdhihiinna u guurin wiilashooda gabdhahoodana ha u guurinina wiilashiinna idinkuna ha guursannina war sulaymaan oo ahaa boqorkii reer binu israa'iil sow isba waxyaalahan kuma dembaabin inkastoo aan qurumo badan dhexdooda boqor isagoo kale ah laga heli karin oo uu ilaahiisuna jeclaa oo uu ilaah ka dhigay boqor u taliya reer binu israa'iil oo dhan haddana xataa isagii waxaa dembaajiyey naago qalaad haddaba miyaannu idin dhegaysannaa si aannu sharkan oo dhan u samayno oo intaan naago qalaad guursanno miyaannu ilaahyaga ku xadgudubnaa oo eliyaashiib oo ahaa wadaadkii sare wiilashiisii midkood oo yooyaadaac ahaa waxaa sodog u ahaa sambalaad oo ahaa reer xeroon oo sidaas daraaddeed ayaan isaga eriyey ilaahayow iyaga xusuuso maxaa yeele waxay nijaaseeyeen wadaadnimadii iyo axdigii wadaadnimada iyo kii reer laawi haddaba sidaasaan uga nadiifiyey dad kasta oo qalaad oo waxaan bixiyey amar ku saabsan wadaaddadii iyo kuwii reer laawiba iyo mid walba shuqulkiisii iyo amar ku saabsan qurbaankii qoryaha oo wakhtiyada la amray la keeno iyo midhaha ugu horreeya ilaahayow wanaag igu xasuuso